habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsanadinaasna waxaa ugu waaweyn macwiisleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan hadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil toogashaha ku riday dhakhtar caan aha oo loo haysto dilal iyo qaraxyo ka dhacay muqdisho malaha qaybta amniga ee shirkada maamusha garoonka diyaaradaha dan cadde oo maanta shaqo joojin sameeyey wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyay heshiis isafgarad ah oo ay gaareen dowladaha soomaaliya iyo masar da gobolka banaadir oo mar kale maanta dhegaystay kiiska dacwadda weriye cabdalla muumin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya oo tababar usoo xirtay shaqaale ka tirsan wasaaraddaas sida tarihii hore ee guutada saddexaad ee ciidanka xoogga oo maanta ka furmay guriga garaad cagay ee muqdisho waxaa ugu waaweyn in ka badan toddobaatan qof oo qabow dartii ugu dhimatay dalka afghanistan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen khamiisa taarikhdan ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkii habeenay rido dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay xukun dil toogashaha ku riday dhakhtar caan ahaa oo loo haysto dilal iyo qaraxyo ka dhacay muqdisho ogeega cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad ayaa maanta xukun dil toogashaha ku riday maxamed cabdinuur jiiro ditoor fanax oo loo heysto dilal qaraxyo iyo been abuur la xiriira darajooyin ciidan iyo takhasusyo uu sheegay in uu muddo uu kaga dhex shaqayn jiray bulshada isagoo maxkamadda ka hor sheegay inuu haystay shan iyo dhikaar ditoor fanax oo la sheegay inuu dhakhtarnimo kaga howlgeli jiray gudaha magaaladan caasimadda ah ee muqdisho isagoo afar iyo tobankii bishii janaayo markii ugu horreysay kasoo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida maxamed dheeraha shantaas aan kuugu sheegine shantaas ay dhikaarna waa haystaa haday u n d b ay dhikaara ka haystaa gaashaanlihii militariga waa haystaa wasaaraddii caafimaadka dhikaarka waa ka haystaa kii dhakhtarka oo isbitaalka waa ka haystaa ma fahanta soo thinki marka adi horta goorma iga sikihey war aniga ma halka marka de markaaba ay dhikaarka aragto inaad iga degto waa ku khasbantahay mogtahay marka soo thinka ani waxaanan difaaci karin oo beri ka maalin hadday wax ka yimaadaan maba taabsan kariba waa kuu sheegiba haddii hadda ay dhahdo maxaa caddaynaa inaad dhakhtar tahay sulubaa joogo durduraa joogo diburaxmaa joogo dokumentigaygina waa kanaa adi marka iga dhexsaa dhakhtar matiis maba lay dhihi karaa mogta daadsoy aan u doortay macnaha kuliyaddan xirfad kaleeto hadda fiiri hadda haddaa idhaahdo ani waxaa ahay dhakhtarka ani waxaa ahay dhakhtarka interna medicine ka ah internal medicine xamar waa la yaqaanaa konton dhaktara joogto kala nooc waa leys yaqaanaa laakiin internal medicine cusubaa imaaday hadduu ka soo baxay wow waa lagu baaraano laakiin qofka neurologist waa magaciisa fanaxan laha inuu cusub yaha laga yaabaa nagadaa ma lagugu sii mashquulayo maxamed cabdinuur ayaa lagu eedeeyey in sannado badan ku shaqaynayey qaab dhakhtarnimo ah uuna la shaqaynayay al-shabaab kaasoo uu ka tirsanaa tan iyo labada kun iyo sagaalkii sida uu maxkamadda ka hor sheegay isagoo kaga biiray beledweyn ee gobolka hiiraan xeerilaaliyaha guudda ciidamada qalabka sida jarnaal cabdulaahi buula kamey ayaa maxkamadda ka codsaday in ninkan lagu rido xukun dil toogasho ah maadaama uu sheegay in uu ka dambeeyey dilal iyo weeraro qaraxyo ah oo dad badan ay ku dhinteen guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya korneyl xasan cali nuur shuute oo ku dhawaaqay in eedeysane maxamed cabdinuur jiiro ditoor fanax ay maxkamaddu ku xukuntay xukun dil toogasho ah
maxkamadda gobolka banaadir ayaa mar kale maanta waxa ay dhageysatay kiiska dacwadda weriye cabdalle axmed muumin yuusuf shareekh ayaa warkan faahfaahinaya
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta markii saddexaad waxay dhageysatay kiiska loo haysto weriye cabdalle axmed muumin oo ah xogayaha ururka suxufiyiinta ee s j s cabdallah oo horey loogu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli uu u safrayay dalka dibaddiisa koob iyo tobanka oktoobar sanadkii hore ayaa markii ugu horreysay maxkamadda la horkeenay saddex iyo tobanka oktoobar ee isla sanadkaasi inkastoo damaanad uu ku joogay bannaanka ayaa haddana cabdalla maalintii saddexaad waxaa qareennadiisu ay soo bandhigayeen eedeymaha loo haysto sidoo kale xafiiska xeerlaalinta qaranka ama dacwad ogaha ayaa isaguna halkan labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee kayskan uu socday waxa uu ka soo jeedinayey eedeymo kala duwan oo uu ku soo eedeynayo oo ku saabsan in uu jebiyey ama uu diiday awaamiirtii dowladda iyo in uu dadka ku wacyigelinayey ama uu ku dhiirigelinayay inay ka hor yimaadaan amarada dowladda qaybo ka mid a qareennadiisa oo halkan si faahfaahsan uga hadlay ayaa sheegay in aysan islahayn eedda loo haysta weriyaha iyo waxyaabaha uu xafiiska xeerlaalinta qaranku ku soo eedeeyey sharaxaadda qodobada eedda anigoo faahfaahin doona sida aysan tiirarka qodobada eeddu u waafaqsanayn dhacdada ayadaa aan ka soo hadlay sharci dhaqangal ah dhaqangal ah kuma taallo qodobka haddaad fiiriso laakiin sharci ayaa macnaha qaanuuneeda uu leeyahay ay tahay marka qof lagu qabsan karo inuu yahay dhaqangal uu yahay sharci rasmi ah markaas sharci noqon kara wax kaleeto dhan hindise waxbuu noqon karaa laakiin sharcigu wuxuu noqon karaa markuu dhammaysto dariiqii uu sharci ku noqonaya markaasna wuxuu noqonayaa sharci dhaqangal ah sidaa darteed qodobkaas waxa uu sheegayaa in qofka lagu eedayn karo marka qofku uu dadka ku dhiirogeliyo koox gaara ama si guud ugu dhiirogeliyo inay ka hor yimaadaan sharci dhaqangala fahamkaas ka sokow waxaa tusaale ahaan loogu qaadan karaa qodobkaas in dadka lagu dhaho diida ha yeelina ha u hoggaansamina ku dhiirogelin sidaas waa macnaha ku dhiirogelin waxaa weeye inaad si babliga u yidhaahdo diida ha yeelina ha u hoggaansamina waana inuu sharci yahay wuxuu waa inuu sharci yahay
xubno ka mida wariyaasha ka qayb galay kulankan ama dhegaysanayay dacwadda ayaa sheegay inay filayaan in go'aan cadaalada uu ka soo baxo go'aanka maxkamadda oo markii saddexaad maanta laysugu yimid go'aankaan sugayna waxaa waaye inay maxkamaddu go'aan gaarto go'aankan anaga ka sugayna maxkamadda waxaa waaye sidaan horu ogeynba oo laba jeeroo horgeynahoo cabdalla la keenay eed ay u weyda xeelilaalinta markay dalbanayeen in afartan iyo shan cisho loo haayo inay ilaa hadda eedday keeneenna aysan ahayn eed oo ku filan in cabdalla dembi loo yeeli karo aysan ahayn waxaan sugaynaa marka in cabdalla xor waaye wax dembiyana male ay maxkamaddu tiraa intii uu xirray oo afar bilood ka badanneh ay xuquuqdiisa usoo celiso intaasaan sugaynaa anaga maxkamadda ayaa la filaya inay dhowaan soo muddayso wakhtiga rasmiga ah ee lasoo gabagabaynaya kiiska maxkamaddan oo muddooyinka ugu dambeeyey ka socday xarunta maxkamadda ee gobolka banaadir fadhigan maanta oo taariikhdu ay tahay sagaalii tobanka bisha koowaad laba kun saddex iyo labaatanka maxkamaddu halkaas ayay ku joojin doontaa fadhiga soo socdana waxaan geli doonaa abukaataha dhiman inuu dooddiisa soo jeediyo sidoo kale loo soo diyaargaroobo gebagabada dacwadan loo haysto eedaysan cabdalla muumin fadhiga maanta halkaas ayuu noo joogaa waa mahadsantay yuusuf cabdishire wararka dalsan muqdisho
oo mahadsan yahay waryahayga waa yuusuf shire shaqaalaha qeybta amniga shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta shaqo joojin sameeyey naseexa cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
waxaa maanta lasoo gabagabeeyey tobabarkan oo muddo shan maalmooda ka socday gudaha magaalada muqdisho
halkan oo ah afaafka hore ee garoonka diyaaradaha dancadde waxaa isugu soo baxay islamarkaana maanta shaqo joojin sameeyey shaqaalaha u shaqeeya shirkadda faafoori gaar ahaan qaybta amniga ee ka shaqeeya hubinta ee dadka safraya iyo sidoo kale dadka ee soo degaya waxay sheegeen in ay dhibaatooyin badan ku qabaan shirkadda faafoori islamarkaana waxay sheegeen in la duudsiiyo xuquuqdoodii waxay sheegeen arrintan inay socotay muddo bil ka badan islamarkaana ay la xiriireen dowladda federaalk soomaaliya balse cabashadooda oo in muddo ah jiita aan wax jawaaba laga siinin
shirkaddan faafoori ayaa ah shirkadda ajanabiga oo maamusho garoonka diyaaradaha dancadde shaqaalaha maanta isku soo baxay islamarkaana shaqo joojinta sameeyey ayaana waxay sheegeen in ilaa iyo cabashadooda laga xalinayo aysan dib ugu laaban doonin shaqooyinkooda waxaana qaar ka mida shaqaalahaasi ay la hadleen warbaahinta dadkan shaqada ay haayaan qafkii waxaa lagu shaqaaleeyay laba boqol iyo konton dollar laba boqol iyo konton dollar maqaayaddaas iga soo gelaya haddaan shaaha xaggaas ku kariyo anuu free ah oo wakhtigaan rabo maqaayaddeeda shidan karo laba boqoloo kun aan bara awa soo xareeyaa toban diyaaradoodoo local ah maanta markay baxdo toban diyaaradoodoo local maanta markay baxdo toban kun toban boqoloo kun ka badan lacagaan soo xareeyaa haddana waxaan haynaa ma lahan ajanabi aan nala shaqeeyo oo waddanka aan u dhalanin afrikaan iyo turki iskugu jirto eelaboorkay dhex degan yihiin baakinga diyaaradda iyo guryahoodaba is saaran yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo aniga bannaanka markaa soo aado qofkii shaqadan isku xumeyna ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dowladdii ay xukumi karto askarigooda ah way xukumi kartaa ma karti labadaas boqol oo sun ah oo u qaadanaya waddankaaga waa ku qanac saak waxay maraya in lay dhaho dowlad mabalhid yaa la sheergaraynaya marka dowladda inaan ku leeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi jawaab deg degna waa kaa rabaa aysan yihiin waxaan maanta halkaan u taagannahay inaan u doodno eh, xuquuqdeena asaasiga ee aan ku leenahay eh, shirkadda aan airbortka ugu shaqaynaynay annagoo ah eh, qolada eh, aviation securityga airbortka ka shaqaysa weliba eh, vavori la shaqaysa Eh, beryihii ugu dambeeyey dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka eeg sheeganaynay eh, shirkaddan favori Eh, markii laamaha amniga iyo waxyaabo badan laysku dayey eh, weli wax kama soo naas cadaanin iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinnay oo aan halkan taagannahay Eh, dad walba iyo qof walba oo dal jooga waa muwaadin muwaadin walbana wuxuu xaq u leeyahay inuu dowladdiisa ula hadlo maxaa yeelay dowladda eh, waxay maanta mas-uul ay ka tahay annagoo idil qof walba Eh, waxaan halkan fariin ugu gudbinaa eh, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya eh, doctor xasan sheekh maxamuud eh, iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kaasoo eh, labadooda ah eh, labada madax ee dalka ugu sareeyey inay arrintan iyo xuquuqdan eh, darada nalagu hayo inay soo farageliyaan anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka fafori aviation waxaan halkan u taagannahay aniga iyo asxaabteenna oo ugu horreyn ugu horreeyey gudoomiyaheenna cabdifataax inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan sidaasi darteed arrintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay afar wiig ka hor waxaan u gudbinnay dhammaan laamaha ay arrintan khusayso ee amniga iyo maamulka iyaga laftigoodu dadaal wanaagsan ay sameeyeen laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin go'aanna muusan qaadan sidaasi darteedna ilaa hadda nooma imaanin sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safetyga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojinno nasteex cabdulqaadir xasan raadiya iyo tv-ga dalsa muqdisho
golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxay shir ku yeesheen magaalada muqdisho waxaana shir gudoomiyey kusimaha ra-iisul wasaaraha waxaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac waxaa shirka intuu socday lagu ansixiyey hindis sharciyeedka dhowrista iyo maalgashada iyo maalgashatada golaha wasiirada ayaa sidoo kale meel mariyay heshiis afgarad ah oo iskaashi dhinaca teknolojiyada ah oo ay saxiixdeen dowladda federaalk soomaaliya iyo masar kaas oo qeyb weyn ka qaadanaya dib u dhiska hay-adaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud awees jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada kale shirka looga hadlay
maanta waxaa inoo qabsoomay shirkii caadiga ee golaha wasiirada waxaa shirka gudoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-isul wasaare ku-xigeenka mudane saalax axmed jaamac sida caadiga ah shirkan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga oo warbixino laga dhagaystay hay-adaha amniga iyadoo si weyn looga hadlay guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka oo isgarabsanaya ay toddobaadkan ama maalmihii dhowaa ka gaareen dagaalada ama gulufka lagu hayo khawaariijta al-shabaab sidaad wada ogtihiin muddo saacadood ka yar ayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya shacabka isgarabsanaya waxa ay ku guulaysteen in ay gacanta kusoo dhigaan deegaanada galcad ceeldheer iyo xardheere taasina waxay ahayd guul runtii aad u weyn oo dad badan aysan filanayn balse ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kalsoonida shacabka ay arrintaasi u suura gashay marka warbixintaasi ayaa golaha wasiirada ugu weynaa warbixintii maanta ee shirka golaha wasiirada lagu soo qaaday ajendayaal kalena waa ay jireen sida ajenda ku saabsan is-afgarad dhex maraya wadamada masar iyo soomaaliya dhinaca boostada iyo teknolojiyadda heshiiskaasi oo runtii qeyb weyn ka qaadan kara dib u dhiska hay-adaha kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya soomaaliya oo masar ay gacan ka siinayso soomaaliya marka iyadoo la eegayo muhiimadda heshiiskaasi ayay golaha wasiirada si wada jira u ansixiyeen in heshiiskaasi uu dhaqangel yahay isla markaana ay jiri doonaan wadahadallo dhex mari doona eh, dalalka masar iyo soomaaliya dhowaan oo ku saabsan hirgelinta heshiiskaasi Een, ajendadayaal kalena waa ay jireen oo golaha wasiirada loo qeybiyey kuwaas oo a- akhrin maraya marka hore kadibna eh, kulamada soo socda golaha wasiirada la filayo in lagu ansixiyo amaba ay wasiiradu ka dhiiban doonaan doodahooda kadibna ansixinta loo gudbiyo haddii waa la yidhaahdo
guud ahaan warkii habeenaad ka dhegeysaneyseen dhegeystayaal idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waana intaa balse cidda warkayga soo waxaad dib u heli kartaa radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel